dhaqlo gacmaha maydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada og yahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dokhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiin kala dhexbaxo su-aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka waa idin salaamay raadiyo eego waa gaagaal oo jooga tuulaxaan gobolka magaalada cawdada agteeda waxaan idin weydiiyey xanuun qufax qallalan iyo neefta igu dhegeysa baa haysa waxaan weydiinaya dhakhtarka raadiyo ergo inuu hilibka geel daawo u yahay waan idin salaamay raadiyo ergo waa mahadsantihiin mahadsanid gaagaale oo jooga magaalada cabudwaaq haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa gaagaale gaagaale wuxuu yidhi waxaan qabaa qufac qallalan iyo neefta oo igu dhigtay markaa ma cuni karaa ama daawo ma u tahay hilibka geela haddii neefta ay kugu dhigto isla markaasna aad leedahay qufac qallalan fadlan raadso goob caafimaad ee kugu dhow oo lagu dabiibo calaamada aad soo xustay waxay ka mid yihiin calaamadihii covid nneteen-ka waayo calaamadaha aad soo sheegtay waa calaamadaha covid nneteen-ka kuwaasoo ahaa aan hore u soo sheegnayba qufaca qallalan neefta qofka ku dhigta qanno fara badan dhuun xanuun hiniso daran sidoo kale hilibka geela daawo uma ahaan ama daawo uma aha calaamada aad soo sheegtay waa calaamadii covid nneteen-ka weeye waa inaad raadsataa goob caafimaad oo lagugu dabiibo intaaad ka tegayso goobta caafimaad waa inaad isticmaashaa oo aad xirataa wajixirkii iyo gacmogashigii si dadweynaha kale oo kugu dhow aadan u gaarsinin dadkan aad ka fogaato ilaa goobta aad ka tegayso halo waxaan salaamaya dhammaan radio ergo anigu magaceyga samiir axmed kana soo hadlaya magaalada gaalkacyo doctor dhakhaatiirta waxaa weydiinayaa su-aashan dadka waxaa laleeyahay afafka hala xirto gacmahana hala xirto hana la kala fogaano ayagu intaa sameynaya bay waxay kala qaadayaan cudurkii doctoorka sababta keenaysa waa rabaa jawaabta waana mahadsantiin dhammaantiin mahadsaneed samiira axmed oo joogta magaalada gaalkacyo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda samiira waa inaan ogaanaa in cudurkan si sahla u ku faafi karo waa cudurka covid nneteen-ke waa run iyada dadka dadkii lagu wacyigelinayo in ay xirtaan wajixirkii iyo gacmogashagii ayaa haddana cudurkan sii faafaya taas waxaa u sabab ah dadku aan raacin talooyinka caafimaad ee la siiyey kuwaasooy ahaayeen inay ku dadaalaan nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed in gacmaha la dhaqdo labaatankii ilbiriqsba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun ama oomo ama deeb ama dambas nim sidii uu yaqaano ama wuxuu heli karoba in booqashooyinka la yeerayo adaa wanaagsan inta cudurka waddanka uu ku jiro taasi iyadoo wula socoto ayaa dadka wula isbooqdaan booqashooyinkana ma joojiyaan meelaha dadka ku badan inay ka fogaadaane ma sameeyaan dadka arrinta ugu waaweyn waa middaas waayo weli dadkii sidii hore caadad u ahaan jirtay ayay isku dhex galaan mana kala fogaadaan mana muujiyaan taxdar dheeraad ah inta cudurkan covid nneteen kugu jiro ina guriga la jooga ayaa wanaagsan mar haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka halow salaamu calaykum heriyo erka weyni salaamay anoo ah axmed maxamed cali oo ka soo hadlayo gobolka badhan haddaan weydiiyo dhakhtarka xanuunka karoone sidee buu dadka ugu dhacaa madurigo kalaa mise waa ka duwan yahay qufaca hargabku muu leeyahay miyuu leeyahay eryo ergo wayna salaamay mahadsanid axmed maxamed cali oo jooga magaalada baran haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed fayruskan calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah waa covid ninteenke qof aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun daran waxaa kaloo soo raca intaas in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
asalaamu calaykum raadiyo warka waa bisalaamay magacaygu waa cabdiraxmaan cali cabdilaahi oo jooga sanaag waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka coronavirus ma leeyahay arxanuun iyo madax wareer iyo arxanuun balse waxaan kaga badbaadi karaa tallaabooyinka layga baahan yahay inaan sameeyo ayaan weydiinayaa dhakhtarka maxay yihiin haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiraxmaan cudurkan covid ninteenka ma lahan alool xanuun iyo wareer sidoo kale waxaad iskaga ilaalin kartaa cudurkan covid ninteenka talooyinka soo socda inaad raacdo in gacmaha la iska dhaqo labaatankii ilbiriqsiba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun oomo dambas ama deeb nim siduu u yaqaano in la xirto ganfuur xirkii in la isticmaalo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo booqashooyinka dadka isbooqdaan in la kala fogaado ama in laga fogaado goobaha dadka isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhi kudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo yunisef in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdijaliil faarax muuse oo kasoo hadlaya degmada baran ee gobolka sanaag dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurkan coronaviruska haddii uu qofka ku dhaco mar labaad dib lagu soo laaban karaa mahadsanid cabdiyariis faarax muuse oo jooga magaalada baran ee gobolka sanaag haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdi arrinta ah qofka cudurka ku dhacay oo ka soo bogsooday mar labaad ma ku dhici karaa arrintaas fadlan xaqiiq rasmi ah looma hayo waxaa laga yaabaa in uu mar kale cudurka qofka uu ku dhaco balse waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka difaacayo ama ka ilaalinayo wixii fayrus u bakteriya soo gala haddii qofka difaaciisa uu adag yahay fayruska iyo bakteriyada awood uma lahan inay soo weeraraan oo wuu iska difaaci karaa balse qofka difaaciisa uu daciif yahay waa laga yaabaa in cudurka uu nugulaan cudurrada uu nugulaan karo ama u nugul yahayba cudurrada qofkaas waayo difaaciisa awood uma lahan inuu viruska iyo bakteriya soo weerarta uu iska difaaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raadiyo ergo aad baan idin salaamayaa magacayga waa cabdiraxmaan maxamed xasan waxaan idin weydiinayaa dhakhtarka ku sugan raadiyo ergo dictore aniga waxaa igu dhacay hargab qalalan marka maxaa la dhahaa waxaan isu malaynaya inuu corona iyo caburkii waa hayaa maxaa kaloo hayaa maxaa la dhahaa marka waxaan cunay dawadii hargabka hadda si laabxanuun iyo waxbaan dareemayaa marka ma laga yaabaa inuu coronihi yahay oo aan u dhinto mahadsanid cabdiraxmaan maxamed xasan haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiraxmaan waxaa wanaagsan in aad tagto ama aad raadsato goob caafimaad si loo ogaado cudurka ku hayo hadduu yahay hargab iyo in kale ama aad tagto goobaha lagu baaro cudurka covid ninteenka midda kale haddii aad cuntay daawada hargebka dhib ma lahan balse waxaa wanaagsan inaad cunto daawo dhakhtar kuu qoray ama kuu qoro iska ilaali inaad cunto daawo aan dhakhtar kuu qorin waayo haddii aad cunto daawo aan dhakhtar kuu qorin waxaa laga yaabaa daawadaas inaad ku sumowdo bismillaah magacaygu waa cabdi cabdullaahi siyaad oo jooga gobolka galgaduud gaar ahaan caasimada galmudug ee dusmareeb waxaan weydiinaha dhakhtarka cudurka coronavirus caruurta iyo dadka waaweyn isku simi ugu dhacaa midda kale cudurkan coronavirus oo aan maqalna gaalada inuu leynayo mar kasta gaalada iyo muslimiinta midka ku dhacaya musmidba maxay se ku kala duwan yihiin mahadsanid cabdi cabdulaahi siyaad oo jooga magaalada dhuusamareeb haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdi cabdulaahi cudurkan covid nneteen-ka qof yar iyo qof weyn uma kala baxsana qof kasta cudurkan wuu ku dhici karaa si isku mid ah sidoo kale ma yaqaano gaal iyo muslim oo qof kasta waa ku dhici karaa haddii uusan raacin talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef isla markaasna uusan muujinin foojignaan dheeraad ah aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su'aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayda ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowr